dhalinyaradan ayaa kamid ay siin ururka caafimaadka badbaado oo si bilaash aan ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo weliba yodirina deegaanka qarsooni oo degmada goorceeltum iyo shan kilomitr dhanka galbeedkaga beegan iyo ona baaritaana sameeyeen bulshada islamarkaana siiyana daawooyin markaas muhiimkan eh iyo wacyigelin iyo siiyana bulshada waxaana ku mid ah dhalinyaradan kamid aysan ururka caafimaadka ee badbaada iyo weliba iyo sheegan intii un seedan deegaankaasi dalab an ku kooyi shacabka oo keedan in la hardheera adeeg caafimaad maadaama deegaankaasi rogaan la hayna dhalinyarada iyo weliba bulshada iyo ka dhiirigeliyana inuu la daryeelan caafimaadso iyo kan awlaadiyo waxaan u nimaana wax kale maahan annaga waxaan soo gaarsiinay adeega caafimaad adeega caafimaad qaybihiisa kala duwan waxaana ka nimaan degmada gurceel oo aga nimaana dadkanagii iyo bulshadanadii wax weyn hadda annaga uma wadna oo gaara waxa yaloo isku xilqaana oo isla soo garanay oo isxilqaanaha wadnaa oo aan bulshadanada ugu talagalna maadaama ay jiraan dad badan oo aan soo gaari karin deegaankii caafimaadna u baahan siino cabasho naga soo gaartay maalin laxaas aan nimaana cabasho caafimaad u soo gaartay inaan soo gaarsiino aan ka haqabtirno caafimaadkaas inta aan ka haqabtiri karno oo awoodanada cabashooyinka dadkaas noogu yimid guddoomiye hadday noqoto hadday guddoomiye xoog noqoto intaba annagoo ka faa'iidaysayna waqtiganaga waxaan ugu talagalnay inaan siino daawooyin yar oo caafimaadka oo dadkanaga aan kala aan kala gaarsiino sidoo kale waxaa jira dadyow badan oo ayakona u baahan in adeeg caafimaad la gaarsiiyo hadday deegaanada kale hoos yimaada degmada ay noqoto hadday mid isteed noqoto intaba marka waxaan ka codsanaynaa in lasoo gaarsiiyo dadkan caafimaadkooda daawo caafimaad oo dhammaystiran adeeg caafimaad oo dhammaystiran in loo keeno oo caafimaadka laga xaqab waa baahida daciifka oo dadku ay yihiin waay waan ka sheekeynaya marka in qofku ou nadaafadda ka dadaalo ilma hadday ilmaga ciidow cunaa dad hadda dhagax laga qalaa jiro qof dhagax weyn laqa ma jiraa ma jiro qof dhagax weyn laqa ma jiro laakiin waxaa keeni kara waxa waaye ilmagan waxuu cuna ciidow cuna ciiddii daawo ka saarta lama siinin cunto ma cuni karaa lagu leeya wax yaraa la siinaa cunto ka saarta wax ka saara lama siinin cunug marka way isku guntamayaan wixii way isku tagaayaan dhagaxay noqonayaan ilaa dhagaxaanba ciidow ka samaysan yahay dhagaxay noqonayaan marka qof kaalbirtiisa ama kilidiisa laga qalaa dhagax waxaa keeni kara in markii hore uu ciid cunay ama biyo wasaqaysan oo cuno biyo filter aysan lahayn oo markii hore u cabay waxyaaba saasaa keeni kara marka inaad ka foojignaatiin baadiya waxay isleedihiin waa iska baadiyaan joognaa caafimaadka naga walba iska beriga dhexe ahay laakiin qofka bini aadanka caafimaadkiisa waa inuu taami gudoomiyaha deegaanka qarsooni oo degmada goorceel toban shan kilomitran jart jamaala sheekdoon iyo weliba wasamaha nagay ururka dhalinyarada caafimaadka ee badbaado oo deegaankaas hadiirseen adeeg caafimaad iyo wacyigelin bulsho maadaama adeeg caafimaad aada noo keenteen afariyo tobankii boqolka waad mahadsantihiin deegaankuna wuu u baahan yahay dadkuna hadda inta aad ujeedaan ma ahan waa ka badan yahay daawada sida ama malaariya ha noqoto ama ha noqoto maaragtay tifow ha noqoto daawooyinka hadda aada wadaan waa daawooyinka ugu muhiimsan oo aan sugaynay in lalka ha qabtiro ama istaadka ha noqoto ama degmada gurcaal hanaga soo gaarto dadku waa dadkoodii deegaankuna wuxuu hoos tagaa degmada gurcaal waxaan idiin sheegayaa in dadku boqolkiiba sagaashan oo u baahan yahay daawo weliba si degdega ay ku soo gaarto haddana waxaan u baahan lahay in nalkaha qabtiro oo maaragta iskuulkii naloo dhiso oo maaragta isbitaalkii naloo dhiso oo aan helno baahida naga muuqato waad ujeedaan in aan aada ugu baahan lahay dadkiina maanta aada soo gaarteenna way idiin mahad celinayaan daawadaanna sida aada noogu bilowdeen in aada noo wadaan dadkana usoo gaarsiidaan waa iyadana cabashadanadii ka mid tahay dhalinyaradan kamid aysana ururka caafimaadka badbaado iyo weliba dhowr jeer iyo sidana deegaankan iyo deegaanada kale ka hareereysan degmada guurceel ayuu markii hore ku kooyana iyoona markaasay ujeedidan kubingataa horumarinta wacyigelinta bulshada dhiniyada caafimaadka iyo sidii adeegyo caafimaad oon deersii lahayna bulshada danyartay handiiri korna magaalooyinka waweynga